olole wacyigelin oo la ka suubiya waddooyinka iyo goobaha ganacsi ee muqdisho iyo bulshada iyo maalintii saddexaad ku dareer ah magaalada muqdisho kaasoon lagu korsada wa bahayaalka la isticmaalo ee laka tuuro waddooyinka dhatiyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo nololagan wacyigelinta ee kuwadda waddooyinka iyo goobaha ganacsi ee muqdisho ololagaas oo faham faylo ku helay bulshada magaalada xarakumada bulshada magaalada muqdisho iyana ku hadlay sidiyo aragayan ah iyo fahamka fayliya oo ku heleen ololaha wacyigelinte waxaa haysiin shaqo aad iyo aad u qurux badan oo ku tiirsan caafimaadka biniaadamka xoolaho kale aad iyo aad umahadsantihiin bacda caafimaad daro aad iyo aad u weynay leedahay marka insha allah tacaala dhammaan anna waxaa ku dhiirigelin lahaa in bacdas la isticmaalo cunto qoyan ay ku jirto waxaa ka dhalanayaa dirxi dirxigaas carruurtaiday gacmayso waxaa ka imanaya cudur cudurkaas wuxuu keenayaa faafid inuu bulshada ku faafo oo diyaariyo uu noqdo dhibaatooyin ay ka dhashaan waxaan bulshada ku wacdigelinayaa naf walba meel walba ood ku nooshiin intay gudaafadu kuu jirto buu cudur kuu jiraa intay gudaafadu kuu jirto buu shaydaan kuu jiraa inaad iska xakamaysaan wax walboo dhibaato u keenaya caafimaadkiinna bacda iyo waxyaabaha hadda oo midka waxyaabo far badan ay keeni karaan oo qashinka ah marka waxaan dhihi lahaa yacni qof walba oo macnaha deegaanka sinu quruxsada ayaa fiican soomaalidu waxay tiradaa dal walba waxaa dadkiisa quruxsado bacda waxa weye hal mar oo kaliya la isticmaalaa laakiin waxyaaba waxaa jiraan oo sidaad kuwaan oo kale in macnaha maarata qofka xitaa gurigoo dhigi karaa uu soo qaadan karaa sidoo kale hanakumada horwadiyaalka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ee ololagan wacyigelinta ee kuwada waddooyinka iyo goobaha ganacsiya muqdisho iyo indhoneeshiya ku hadlay marka waxaanu bulshada soomaaliya ugu baaqaynaa iyo ganacsatada gaar ahaan bagaashleyda carwooyinka subermarketyada inay maaragtay ka waantoobaan isticmaalka bacaha kala duwan kaasoo deegaanka dhibaato u keenayso ummadda soomaaliyeedna waxaan ku baraarujinaynaa inay iska dhaafaan isticmaalka bacaha islamarkaana yareeyaan islamarkaana ay ku beddeshaan bacaha kale oo ay ka mid yihiin bacahaas islamarkaana aan deegaanka aan wax dhibaato ah aan u lahayn islamarkaana deegaanka faa'iido ku soo kordhinayo haddii la tuuro xataa ay deegaanka muddo ma sii aalaayaan way burburayaan
waxaad u malaysaa sidaan u bilownay hadda saddexdii maalmood oo la soo dhaafay inay bulshada wax badan iska beddeleen faham fiican ka qaateen waxaana u mahad celinayaa idinka aad ugu horraysaan social miidiyada social miidiyada hadalkeeda iyo dhawaaqooda meeldhowmeel dheer buu gaaraa aad iyo aaday dadka faham fiican u haystaan maalinkii saddexaada maanta marayna insha allahna waxaan wadaynaa ilaa iyo soddonka bisha hadduu ilaahay yidhaahdo saan horeyna u sheegnay wacyigelinta lama joojinayo ilaa iyo bacaha ay ka suulaan hadda laakiin waxaan fulinaynaa shuruucdii iyo maaragtay go'aankii ay wasaaraddu ka soo saartay in bacda la joojiyo tii baan hadda fulinaynaa tii oo ku eg soddonka bisha sebtembar ilaa bacaha soomaaliya laga suuliyo ama waxa balastiga ah soomaaliya laga suuliyo oon adduunka oo laga tirtiro oon ku mid noqonno adduunka wacyigelinta ma istaagayso muwaadina uu ka qayb qaado ilaalinta deegaanka iyo badbaadada bulshada ololaha wacyigelinta ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya kuwadda waddooyinka iyo goobaha ganacsi ee muqdisho iyana dareeradoona ilaa soddonka ballan ee sagaalaada